wasaaradda amniga gudaha galmudug ayaa magaalada gaalkacyo ku qabata tababar muhiima lagu xoojinayay wacyiga bulshada iyo ka qaybgalka siyaasadda amniga tababarkan ayaa ujeedkiisu yahay in kor loo qaado fahamka bulshada ee ku aadan arrimaha amniga iyadoona la dhiirigelinayo wada shaqaynta ka dhexaysa shacabka iyo hay-adaha ammaanka tababarkan oo diiradda saaray sidii bulshada loogu baraarujin lahaa doorkooda ku aadan sugidda nabadgelyada iyo kahortagga falalka amnigalida ku ah ee ka qaybqaadashada saameynta siyaasadda waxtarla bulshada iyo amniga deegaanka mas-uuliyiinta wasaaradda amniga ayaa sheegay tababarka noocan oo lagu ballaarin doono gobollada kale ee galmudug si loo helo bulsho faljugan oo amnigeeda ka shaqaysa gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee dhaqanka falka ee mashaariicda doctor bedel sheekh liibaan ayaa ka hadlay kulanka wuxuuna sheegay in tababarkan oo qayb ka yahay dadaalada lagu xoojinayo amniga iyo gadashaqaynta bulshada iyo hay-ahda ammaanka galmudug
sida ciwaanku uu xusay tiimka ka socda wasaaradda amniga meeshan waxaa laga hadlayaa amni ku qotoma ama la xiriira bulshada bulshadu waa shayga ugu muhiimsan ee amniga haddii khatar dareemaan iyo haddii ay ka shakiyaan ay arkaan laamaha amniga ama cidda loogu talagalay la wadaagta marka runtii aad iyo aad ugu mahad celinaya wasaaradda amniga iyo tiimka madaxtooyada dowladda galmudug dadaalka ay geliyeen in la daadajiyo amniga waa u mahad celinaynaa waxaan rabnaa ka faa'iidaystayaasha tababarkaana inay runtii ay hadhow markii xaafadaha iyo guryaha lagu laabto wax kasta oo amniga khatar gelinaya ama ad dareentaan ama ad ka shakisaan inaad laamaha amniga la wadaagtaan inaad muujisaan wixii laydin baray inaad waxa weye maaragtay gudbisaan wasaaradda amniga gudaha galmudug ayaa ka howlan sidii kor loogu qaaday laasugidda amniga deegaanada galmudug taasoo qayb ka qaadanaysa laguna howlan yahay in wax laga qabto amni darrada ka jirta deegaanada galmudug si loo helo bulsho iyo amni wada jira oo wada shaqeeya taasoo qayb ka qaadanaya dadaalada lagu xoojinayo sugidda amniga deegaanada galmudug